Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka ee Sodma ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ku qabatay shir muhiim ah oo looga hadlayay dardargelinta howlaha gargaarka iyo xoojinta wada shaqaynta ka dhexeeya hay'adaha samafalka ee ka howlgala gudaha dalka. Shirka oo ay kasoo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya, wakiilo ka socda hay'adaha samafalka ee maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ayaa diiradda lagu saarayay sidii loo dardargelin lahaa dadaallada gurmadka degdegga ah ee lala gaarayo bulshada ay saameeyeen musiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa bini'aadamnimo. Guddoomiyaha Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa ugu horeyn ka hadlay shirka.
Waxaan ognahay maanta golaha wasiirada warbixin aan ka jeedinay runtii xaaladda adag oo ka jirto gobollada waqooyi khaasatan Seylac iyo Lughaye gobolka Awdal oo runtii aan ognahay inay runtii dhibaato badan ay ku hayso marka arrintaas laga soo tago dabcan waxaan u malaynayaa warbixinta guud oo xaaladaha bini'aadanimo aan haddaan wax yar anugu ka tilmaamo inkastoon ogahay inuu george kan way igaga dambayn doono oo warbixinta oo faahfaahsan oo bixin doono haddana sanadkan waxaa la rabay in la gaaro dad ku dhow lix milyan dhaqaalihii adduunyada oo xumaaday dhibaatada adduunyada ka soo korortay qof la arka oo dhibku meesheeda ugu tegay dagaalada adduunyada ka socdo cimilada isbedeshay adduunyadu hadda waxay maraysaa wax ka yar ama kasi ka hooseeyo laba milyan kasii yar in hadda la taageergaraynayo waxaana keenaya runtii dadkii aan markii hore rabna inaan taargetgarayna sidiisii ay u jirtaa
dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in dhaqaalaha dalka sanadihii ugu dambeeyay uu kor u kacay taasna u sababeeyay wax soo saarka beeraha iyo sidoo kale xoolaha midda koowaad waxaa weye waxaan idiin sheegayaa dhibna waa jiraa khayrna waa jiraa soomaaliya laba kun iyo labaatan iyo afar waxaa ay dheytadu na tusaysaa in dhaqaalaheennu uu korkac samaynayo oo boqolkiiba afar uu kor u kacay sanadka laba kun iyo labaatan iyo afar sanadka laba kun iyo shan iyo labaatan weli ma dhammaan laakiin waxaan rajaynaynaa in uu intaas ku sii socdo ilaa four percent ayadoo la ogyahay weliba waddamo kale oo aada u badan in dhaqaalahoodu hadda uu ka yaryahay trendigii uu ku socday waxaa kor u kacay sanadka laba kun iyo labaatan iyo afar wax soo saarka xoolaha iyo beeraha labadaba waxaa labaduba bad ee kor u kaceen wax soo dhoofinta iyo wax dhoofsiga dibadda loo dhoofinaya labadaba walow aan weli ku jirno yacni deficit oo dhanka wax dhoofinta ah oo aan aada ugu jirno aan ognahay hadda dee aan rabin aan aada u sharaxo laakiin haddana labaduba kor bay u kaceen hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa wada dadaalo gurmud lagu gaarsiinayo dadka dhibaatooyinku ku haystaan qaybo ka mid ah gobollada dalka